جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay filimka weerarkii khasaaraha lagu gaarsiiya murtadiinta ee ka dhacay deegaanka cadcadeey ee wilaayada shabeellaha dhexe horumar dhanka ganacsiga xoolaha nool ayaa laga dareemayaa suuqa deegaanka garas weyne ee wilaayada islaamiga ee bakool sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa walaac ka muujiyey fashilka iyo jabka xooggan ee ay kooxda riddada kala kulantay duulaankii ay ku soo qaaday qeybo ka mida wilaayaadka islaamiga guddiga fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyey in ka badan labaatan deegaan oo hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka wasiir ka tirsan maamul goboleedka ashaadaladirarka ee isku magacaabay puntland ayaa iscasilay xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira maamulkaasi جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha jamaadu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho cabdiqani maxamed ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintan ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaalkan si gaar ah ugu qaadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka jaziira oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada muqdisho waxayna mujaahidiintu dhowr jiho ka weerareen saldhigaas dagaalkan xalay ka dhacay deegaanka jaziiraha ee duleedka muqdisho ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona dhawaqa rasaasta dagaalka laga maqlay qeybo badan oo ka mid ah gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho dagaalkan habeenkii xalay ka dhacay deegaanka jaziira waxa uu imaanayaa xilli saacadihii lasoo dhaafay ee ciidamada mujaahidiintu ay howlgallo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ka kala fuliyeen wilaayaadka baay banaadir shabeellada hoose iyo gobolka mandheerah ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya mahadsanid cabdiqani kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filimka weerarkii khasaaraha lagu gaarsiiyey murtadiinta ee ka dhacay deegaanka cadcadeey ee wilaayada shabeellaha dhexe xaaris cabdulqaadir ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintan
waa filimka taayib al ikhbaariya ay kusoo bandhigayso sidii u dhacay weerarkii ay mujaahidiintu ku qaadeen malishaadka murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka cadcaday ee wilaayada shabeellada dhexe kaas oo lagu dilay lix iyo toban murtadiin ah dagaal culus oo ay mujaahidiintu la galaan cadowga kadib waxaa la arkayaa iyagoo baxsanaya firxadka murtadiinta dhabarjeedinta cadowga iyo taqadumka mujaahidiinta waa muuqaalada ugu xiisaha badan ee uu wato filimkan cusub waxaa sidoo kale soo muuqanaya askari qayb ka ah malishaadka kolkii hore u suurtooda in ay cararka isku dayaan balse waxaa la arkayaa isagoo ku soo dhacay gacanta mujaahidiinta markii uu ogaaday in uusan ka baxsan karin dhankooda mujaahidiinta ayaa sii wadaa toogashada ee beegsiga ay ku wajahayaan murtadiinta calashadu shaqaystayaasha ah ee sidaydaha isku dabaduuday kadib markii loo soo daatay
وأن يسمع الكون تكبيرنا إلى المجد نمضي وسوف يرى
ugu dambeyn khanaa'imta ayuu filimku soo bandhigayaa kuwaas oo ay mujaahidiintu ka soo furteen murtadiintii loogu weeraray deegaanka cadcadey ee wilaayada shabeellada dhexe نحث الخطى كفانا كلاما كفانا مرا فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى صمودا صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل horumar dhanka ganacsiga xoolaha nool ayaa laga dareemayaa suuqa deegaanka garasweyne ee wilaayada islaamiga ee bakool warbixintan waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed rabbaani
ololka geela iyo ariga cayaaya iyo sawaxanka dadka aad maqlaysaan waa suuqa magaalada garasweyne oo ay ka socoto kala gadashada xoolaha noocyadooda sida ariga iyo geela xilliga aan soo booqday suuqa waxa uu ahaa mid saxmad ah dadkuna ku mashquulsanaayeen kala iibsiga xoolaha suuqa la keenay dallaaleyda suuqa oo howlahooda shaqo ku guda jira ayaa sidan dadka wax ugu kala iibinaya bismillaah ilaahu bay abshiraninka bimay faday reedo malyan ishan bogola fadoha ho
مدينة كسية walaalow malyan ii yarta مدينة كي يرتا ha malyan ii yarta reedo ها لما بقول كدر سوي lama bogola ها مدينة لما بقول وي yerin lambol ii yerin reedo may fadoha haddii malyan ishan bogol ho ها
reedo may faday malyan isaddex boqol bana waa fadoha كنت أنا كين كدر مدينة لما بقول كنت aro أنا malyan lama boqol iyo kontonkiin gaday ما iya malyan lama boqol iyo konton masuugaato suuq erinka ragiisa ما يا أخو تريد ها؟
كوكاد أو كوكاد يعني كوكاد كوكاد
afar boqol akin gaadi afar boqol warsheeguba afar boqol وربا كده أنا أنا
waxaan weydiiyey su-aal ahayd xilligan maxaa raqiisiyey xoolaha mid ka mida dallaaleyda ayaa ii sheegay in sababtu tahay sanadka oo barwaaqo ah iyo xoolaha oo ay ka muuqato nicmada caafimaadka iyo daaqa wanaagsan ee uu allah ugu nicmeeyey hoos u dhaca qiimaha ariga xilligan ee suuqa garasweyne ayaa faa'iido ugu jirto ganacsatada yaryar ee ka ganacsada hilibka ariga iyo sidoo kale dadka noloshoodu tahay dabaqadaha hoose sida ay inoo sheegtay cumare cabdiraxmaan marka haddan hilibkan aagadiis ma idaba mise waa hilibkii ari cadka ahaa Arang ad waay. Ah, arang ad waay.
wasaladan sidee u gedisaa Laba dollar baa gadaday.
qiimahan ma ma qiimo raqiis baa mise waa qaali Raqiis waay.
raqiis waayo Ah, kiin hoos iyo gadaan.
sababta loo raqiisay maxaa waaye Ariga soo raqiis. Anti raqiis la oo gad anin anti kale raqiis la gaday.
sidoo kale awrta yaryar ee geela ee da-aadooda u dhexayso laba ilaa iyo saddex sano jir ee loogu talagalay kawaanka ayaa la kala siistaa qiimo gaaraya inta u dhexaysa shan milyan ilaa iyo toddoba milyan oo shilin soomaali ah ganacsatadan iibiya hilibka geela ayaa halkii kilogaram waxa ay siistaan qiimo dhan afar doolar marka loo rogo lacagteena soomaaliya waa boqol iyo afar kun oo shilin soomaali taasoo la dhihi karo waa qiimo jaban oo ay wax ku iibsan karaan bulshada heerarkeeda kala duwan ee xagga nolosha suuqa xoolaha magaalada garasweyne ayaa ganacsigiisa sii bulaalaya marba marka ka dambeysa iyadoo bulshada deegaanka ay u hogaansameen ku dhaqanka shareecadooda islaamka islamarkaana ka reebtoomeen waxyaabaha dhibaatada ku ah ganacsiga sida xasidnimada xaaraanta ribada iyo wixii la mida iyadoo wacyigelinta arrintaas uu u istaagay maamulka islaamiga ah ee magaalada sida uu inoo sheegay xubin ka tirsan maktabka dacwada ganacsiga caadiga ah oo kan hoolasheena u- iyo kan maaragtay waybu ahaa ee badaada suuqa ka gadaw kulli migal ibbalaan in badan arrimahaas horta walkul hadale baagan ogdaa hoobusa rebaha gallo waybu ahaa arrintaas bahgal miila saymaybua baaba aya ku kooye marka in badan yamxaq ullahu riba wayurbisadaaqaatiya ya ka tarbiye ugu dambeyntiina bulsho waliba ee meel degan waxa ay ku xiran tahay hadba sida uu u soo dhoweeyo suuqeeda xoolaha mahadsanid rabbaani sargaal ka tirsan murtadiinta ayaa walaac ka muujiyey fashilka iyo jabka xooggan ee kooxda riddada ay kala kulantay duulaankii ay kusoo qaaday qeybo ka mida wilaayaadka islaamiga abuushayba ayaa warbixintan inoo haya mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qayladhaan ka muujiyey dagaalka ashaaradiriirnimo ee maleeshiyaadkoodu ku soo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah iyo guuldarooyinka isdabajooga ah ee ay la kulmayaan waxay sheegeen in maleeshiyaadkooda aysan awood u lahayn inay ku sugnaadaan deegaanada ay joogaan islamarkaana ay haysato khibrad yari dagaal iyo istiraatiijiyad xumo sidoo kale waxay niyadjab ka muujiyeen guul ay kooxda ridada ka gaarto dagaalka ashaaradiriirnimo ee ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka dhanka kale waxay sheegeen in mujaahidiinta iyo bulshada soomaaliyeed ay isla shaqeeyaan islamarkaana ay ku qanacsan yihiin kuhoos noolaanshaha sharciga islaamka ayna sidoo kale difaacayaan murtadiinta qayladhaantaas muujisay waxaa ka mid ah cabdirasaaq axmed jindi oo horay u soo noqday xildhibaan ka tirsan murtadiinta maxamed mukhtaar ibraahim oo soo noqday wasiirkii batroolka kooxda riddada iyo murtad nuur sheekh cismaan qaar ka mid a murtadiintaasoo cataabaya waxaa codadkooda ka mid ahaa mar haddayba iyagii joogaan oo calankii madooba meel uga mudan yahay dee dowladda horumar bay samaysay inaan nahno wax natiijaa noo soo keeni mayso degmaa la tegey haddana waa waxaan isku leynay hal sano gudahood in lagu soo gebagabeeyey hirshabeelle iyo galmudug ciidankii dowladda oo dhan waa la isugu geeyey waa la ogyahay ciid dagaalku inuu dhimasho leeyahay dhaawac leeyahay dhaqaale leeyahay dhib badan laga marayo waa la ogyahay xariiqda waa dhaliil jirta waa dhaliisha dhabta oon taaban karno oo sabab nooma qabtay oo anin mar iyo laba iyo saddex aan ahayn talooyin badana laga bixiyey marka waxaan isleeyahay farsamada xagga taagtiga dagaalka ee ciidamada mahogaanka ee saraakiishu ay wadaan halkaas qalad weyn baa ka muuqanayso noqnoqoshada al-shabaab ay kusoo noqonayaan waa dad kula nool oo habeenkiina maalinkina si u nool habeenkiina si u nool marka kaama dhammaan karaan oo mar walba agahaday ka muuqanin oo iliil ma dhowrto qabashadii la qabtay ceelboor waxay ahayd guul weyn feestooyin badan baa dhacay aad baa loo riyaaqay dad badan baa ka hadlay laakiin nasiib daro dib ugurashadii dambe waxay keentay xoogaha maaragtay dismoral bay keentay sida muuqatana ceelbuur lagama helin dadkii macawsleyda lagama helin dowladda markay meesha qabatayna haddaanama dadkii diyaar u ahayn amaba ay yaacaan oo meesha ka yaacaan dowladda ma joogi karto markaan waxaan isleeyahay cilada ugu weyn waxay tahay gelista hore oo la qabanaya noqotaa iyo meesha in lagu nagaada noqotaaba wax walibana waxay ku xidhan tahay dadkaas inay ku qancaan runtii dowladda ama macnaha dowlad goboleedyada hirshabelle iyo galmudug markaad ka bilowdo balcad aad hobyo aad ku geyso oo aad gaalkacyo tagto oo aad feerfeer tagto dhulka laga hadlayo waa dhul qiyaastii laba kun oo kilomitir iskuwareeg ah in la xoreeya nooca dagaaladan ma aha dagaalo lagu xallin karo asbuuc iyo sanad iyo waxas maa nooca dagaaladan waa wakhti dheer ayuu qaadanaya sababta fikirkii ayuu garay dhaqankiiu garay deegaankii u garay inkastoo maleeshiyaadka murtadiinta markii lasoo dagaalgelinayo been in barabagaando lagu soo dagaalgeliyo haddana xaqiiqdu waxay arkaan markii saaxada dagaalka la yimaado taasoo inta badan ay dubur ka jeediyaan islamarkaana aanay u babac dhigi karin inay hor istaagaan geesiyaasha tawxiidka mahadsanid abuushayba guddiga fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyey in ka badan labaatan deegaan oo hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka faahfaahinta warbixintan waa kan cusmaan axmed dhuubow in ka badan labaatan deegaan oo ka mid ah deegaanada laga maamulo magaalada jilib ayaa ka faa'iidaystay deeqyo kala duwan oo kaga timid guddiga gurmadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona halkii lagu qaybinayay ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib sagaal iyo toban tuulo ayaa deeq ka koobneyd lacago baco raashiin iyo dhar lagu siiyey tuulada haraawe oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada jilib qaar ka mid a dadkii deeqdaasi la siiyey ayaana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus
may ku kulunay miyla dhahayo kumbareera walaayada degmada iyo annaga mayna suubeene lacaga shal qaybsadayni boqolaalo oo milyan ee lacag ay shal qaybsadayni oo walaayada ninshaantii khayr ilaahay siiyo dadkaoo lacagta lanqaybiyey labaatan tuulu waay oo deegaanku ku koobsan mayba qaybsadeena lanqaybiyey ba' iyo ontay shandarwo iyo ontay dhar iyo lacag alaaqoos may ka aaday lacagtaasay soddon dollar lacag eh may ballisay kiiraga eh fulaani iyo ontay marka maylisay saraawiilsha iyo ontay amaamidis bilaamood maylisay diraayaal iyo ontay oo hijaabsho yalisi oo beerta kafaladaayaan may balisiyey shandarwo oontay oo dhahgalaaya dhilmaayo iska ilaaliyaayaan alisi kumbareeri roogo bac shandaruwo dhar beesa ulaayada isiidi ana may bahooge kumbareera buul mareera degenya ana kumbareera geega may busto shandarwo dharooyin mahada siinkayn lacag iyo usudoyn ay isiyay walaalogey mahada ankahayna sidoo kale deegaanka kaytoy waxaa deeq taasi lamid ah lagu siiyey ilaa iyo afar tuulo ay ku noolaayeen boqolaal qoysas ah waxaan joogaa tuulada kaytoy oo degmada jilib hoos tagta waxaa la siiyey siyeed boqol labaatiyo saddex kun soddon dollar beesa la siiyey waxaan damacsanaya basaaka ilmaha sukur inaan uu gatabo kaytoy aan joognaa xarakada maanta noo timid gargaar islaamka unoo soo haweeye ayaan maanta haysanaa oo soddon dollar ah baac shan darwo oo dhar ah saddex duula fadhada dano iyo buul cabdiraxmaan iyo kaytooy الحمد لله رب العالمين مهداس ألبا إسكولي ثم كبعدي آه، ولايدا إسكولي وماشي أنجونا نو إمادو شندر وباع نلسيو لعق صدن دولار نلسيو الحمد لله رب العالمين هذا نفرح سنة يسوى حدان يعني فرحة نغا موخته لعق نغلسي سندر نغلسي باع نغلسي وان هاي سنة لعقت صدن دولار وحن كو خيب سنة بول عبد الرحمن كايتوي مشان دنو أنكو خيب سنة ما أنت أنت أنت جوكتو وحي لواف آه، معنا لفرح سنتاي فرحو وحن سوينس إلهي إرد نغا سوقلي maamulka islaamiga ah ee magaalada jilib ayaa dhankiisa dadka ku nool deegaanadan laga maamulo magaalada jilib gaarsinaya dharka noocyadiisa kala duwan kuwaasoo ay bixiyeen goobaha waxbarasho ee ka furan magaalada jilib waxaana dharkaasi la gaarsiiyey in ka badan konton deegaan waxaana weli harsan deegaano kale oo iyagana la gaarsiin doono dhowaan sida uu ii sheegay maamulka islaamiga ah ee degmada jilib mahadsaned cusmaan wasiir ka tirsan maamul goboleedka shaada ladirarka ee isku magacaabay puntland ayaa iscasilay xilli uu sii xoogeystay khilaafka ka dhex jira maamulkaas faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed murtad maxamed siciid faroole oo ahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka ridada puntland ayaa shaaciyey inuu iska casilay xilkii uu hayay maamulkaasi wuxuu sheegay in qoraal uu soo saaray murtadani uga caddeeyey inuu gebi ahaanba si rasmi ah isaga casilay xilkii wasiirka qorsheynta maamulkaas sababta ayuuna ku sheegay inay tahay khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo madaxa ridada puntland sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyey in hakad ay ku jiraan howlaha maamulkaas oo wuxuu eedeyn u jeediyey siciidani isagoona sheegay in maamulkaasi uu ku jiro xilligii ugu adkaa murtadkan ayaa horey isaga casilay xubinimada xisbiga ka ah oo ah xisbi uu leeyahay murtad siciida wuxuuna iscasalaadiisa xilligan waxa ku soo beegay ku sheegay go-aanka madaxweynaha maamulka ridada puntland ee ku aadan toddobiyo tobanka xildhibaan ee ka imaanaya dhanka gobolada sool iyo sanaaga isagoona sheegay inuu ka xun yahay go-aankaasi waxaa arrintan horey mucaaraday murtad axmed karaash oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka ridada ah ee puntland kaas oo sheegay inuu mucaaradsan yahay hanaanka wax u wada murtad siciidani musharaxiinta isku sharaxaya xilka madaxweynaha maamulkan ayaa sidoo kale iska diiday toddobiyo tobanka xildhibaan ee dhanka laascanood ka imaanaya kuwaas oo ay sheegeen inay taabacsan yihiin deni mahadsanid marwan warkii oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus waa naga inta inta warkan mid la mid ah hadduu alle idmaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu